iyadoo weli maamulka somalilan ku howlan yahay raafka ka dhanka ah ganacsatada kasoo jeeda bartanka iyo koonfurta soomaaliya ayaa haddana waxa ay soo taraya baaqyada kasoo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ku baaqaya in la joojiyo falkan inkastoo ay culimmada ku nool gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ka gaabiyeen kaalintooda ku aadan dhacdadan ayaa haddana sheekh shacbaanna ku sugan goboladaas wuxuu ka mid noqday wadaadada farakutiriska ah ee ku dhiirtay ka hadlida arrintan sheekh shacbaan ayaa ka digay falka gardarada ah ee uu ku holan yahay maamulkaas isagoona sheegay inuu caaqibo kala kulmi karo dulmiguna waa diiwaanka aan ilaahay dhaafinba dulmiga bini aadanka laga galo bini aadankii ku cafiya mooyaane ilaahay maba dhaafo arrimaha ka dhacayay gobolka sool iyo laascaanood oo dad maxas ah oo jilicsan oo dumar iyo carruur leh qaabkii loo mastaafurinayey dulmi cad buu haa ilaahayna raalli kama aha dadka islaamka ee caqligana raalli kama noqon karaan war ammaan in la ilaaliyaa waa sax waa marlabaadkii haddii la israacinayna waxay ahayd in xilli la siiyo dee deganaa oo muddo joogay oo kala qaarna in la daaduumiyo subax keliya runtii sax ma qaabka laftiisa loo saarayo iyo ereyada la isticmaalayaa runtii waa ereyo aad u qadhaadh nin baan maqlaya wuxuu leeyahy annaga etoobiyaankaay noola mid yihin waar etoobiyaanku miyaanay gaaladii ahayn halka joogtay iyo qarqarmuunayd goormay dad muslimiinay kuula mid noqdeen dad gaalo ah say ula mid noqon karaan weli waxaa taagan saameyntii uu reebay falkii naxariis darrada ahaa ee uu maamulka somalilan kula kacay dadka soomaalida ahaa oo ay ka mid ahaayeen kuwa nugul gaalkacyo ayaa ka mid ah magaalooyinka ay dadkaas weli xaalado adag ku haystaan walow ay jiraan dad meelo kale ka sii aaday magaalooyin ay ceeri gaabo ka mid tahay ayaa la filayaa inay ka dhici karto wixii ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool maadaama maamulka biixii uu ganacsada magaaladaas ku amray inay qalabkooda rartaan